إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolada shabeellada hoose iyo baayi imaam soomaali ah ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan dalka ingiriiska golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda xabashida ethoobiya beel ka tirsan beelaha degawalaayada islaamiga ah ee gado ayaa munaasabad ka dhacday magaalada ceelcadda ku dooratay nabadoon cusub guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc kanaaca buufina ka sameeyey degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa in ka badan laba kun oo qoys gurmad isugu jira raashin iyo dawo ku siiyey deegaano iyo tuulooyin ka tirsan walaayadaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada shabeellada hoose iyo baayi kuwaas oo lala beegsaday fariisame ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaarana ku qaaday fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ka samaysteen degmada qoryooley waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddaha socday isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan buundada deegaanka sabiid ee u dhow degmada afgooye dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin maayafoolka magaalada baydhabo imaam soomaali ah ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan dalka ingiriiska warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa sheegaya in lagu dilay imaam masaajid oo kasoo jeeda dalka soomaaliya falkan imaamka nafta lagu dhaafiyey ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada kardiif ee cariga ingiriiska sida ay soo sheegayaan dad goobjoogayaal ah iyo saraakiil ka tirsan booliska ingiriiska oo dhacdadan kusoo baxay imaamkan la dilay oo meydkiisa laga helay guri oo deganaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray fu-aad xasan yaasiin iyadoo wararku ay sheegayaan in muddi loo adeegsaday dilkiisa muslimiinta ku nool magaalada kardiif ee dalka ingiriiska oo ay ku jiraan dadka soomaaliyeed ayaa si weyn kaga argagaxay dilkan imaamka loo geystay dilkan ayaa wuxuu qayb ka noqonayaa dilalka dadka soomaaliyeed loogu geysto waddanka ingiriiska iyo waddamada kale ee bulshada soomaaliyeed ku nooshahay falalka la xiriira islaam naceebka ayaa kusoo badanaya wadamada yurub iyadoo ay dhacaan dilal iyo handadaad ka dhan ah muslimiinta mana jirto wax tallaabo ah oo laga qaadaya xagjiriinta ku caanbaxday islaam naceebka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda xabashada ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo fadhi ka yeeshay heshiiskii xaaraanta ahaa ee lagu bixiyey badda soomaaliya kowdii janawari bishii aynu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan heshiiskaasi oo lagu kala saxiixday in qeyb ka mid a badda soomaaliya lagu wareejiyo xabashida itoobiya ayaa waxaa si weyn uga horyimid ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida haddaba kulankan oo ka dhacay magaalada new york oo ah xarunta uu ku shaqeeyo golahan ayaa looga dooday heshiiskii xaaraanta ahaa ee abay iyo muuse ku kala saxiixdeen adis ababa kaasoo dhigayay in itoobiya la siiyo labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha zaylac iyo lughayo waxaana kulankan khudbado kala duwan ka jeediyey ergada golaha u fadhisa dowlado ay ka mid yihiin maraykanka iyo ingiriiska haweeneyda lagu magacaabo katriana lian oo ah ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa khudbad ay ka jeedisay golaha ku sheegtay in heshiiskaasi badda ay diidmo xoogan ka muujiyeen dadka soomaaliyeed taas oo xasan sheekh ku dhalisay in uusan aamusin oo uu qaylo afka furto haweeneyda liyan oo sii wadata hadalkeeda ayaa sheegtay in madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh uu bixiyey jawaab dabacsan oo ah midda laga rabay ayna ku dhiiragelinayso waxay ku tilmaamtay jawaab qiyaasan ee uu ka bixiyey heshiiskii badda soomaaliya lagu siiyey xabashida haweeneydan ayaa aada ugu riyaaqday xasan sheekh go-aanka dabacsan ee uu ka qaatay bixinta badda sidoo kale xubnihii ergada ahaa ee goobta ka hadlay ayaa iyagana sheegay in heshiiskaasi uu caqabad ku yahay dagaalka ay kula jireen mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh markii uu tegay adis ababadii lagu bahdilay si uu wax uga dhaadhiciyo abey ayuu si cad ugu sheegay in shabaabku ay dagaalyahano lix kun ilaa siddeed kun ay qorteen tan iyo markii itoobiya loo saxiixay badda soomaaliya balse abey ay u caddahay helitaanka bad xoog ama xeelad ergada ka qayb gashay shirka waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo iyana garwaaqsan kacdoonka bulshada soomaaliyeed ayaa waxay doodoodu kusoo gebagabeeyeen inay aqoonsan yihiin xuduudda soomaaliya ayna doonayaan in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadaha ka dhex curtay soomaaliya iyo itoobiya taas oo timid kadib heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida lagu siiyey qeyb ka mida badda soomaaliya golahan ayaa doodoodu waxay dhelisay hadalhayn taas oo ah in dooda goluhu ay ahayd mid u muuqata arrin dhexdhexaadnimo oo ah in etoobiyana leedahay halka ay rabto inay xoogto iyo inay iyana soomaaliya leedahay taasoo bannaanka keenaysa in golahu uu u janjeero itoobiya isagoona marnaba si cad uga hadal daandaansiga itoobiya iyadoona ay si cad u sheegtay haweeneyda ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay in xasan sheekh ay ku dhiirigelinayso waxay ku tilmaamtay jawaab qiyaasan si kastaba abey ayaa isna dhankiisa wada sidii uu ku gaari lahaa xeebaha badda cas ee soomaaliya halka xasan sheekh uu rabo in abey uu arrinkan dib u dhigto si aan looga mashquulin dagaalka al-shabaab maadaama dadka soomaaliyeed ay marba marka ka dambeysa ay ku biirayaan sidoo kale xasan sheekh ayaa la xifaaltamaya bixiyaha badda muuse biixi maadaama uu muuse biixi kaga hormaray xasan sheekh bixinta badda ee uu xasan sheekh islahaa marka aad ka adkaato mujaahidiinta al-shabaab ayaad bixin doontaa beel ka tirsan beelaha degawaleyda islaamiga ah ee gado ayaa munaasabad ka dhacday magaalada ceelcadde ku dooratay nabadoon cusub cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya dowra diiniya oo loo soo gebagabeeyey odayaasha iyo nabadoonnada beesha reer siyaad xuseen oo ka tirsan beelweynta sede ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadda islaamiga ee gado munaasabadda lagu soo xidhaya dowladan ayaa waxaa sidoo kale barbar soctay kulun beesha ay ku dooranaysay nabadoon cusub waxaana kulunka laga soo saaray bayaan ay ku meydaysan yihiin odayaasha iyo nabadoonnada beesha madasha lagu dhigaya munaasabadda ayaa waxaa soo xaadiray odayaal waxgarad iyo nabadoonno ka tirsan beesha waxayna jeediyeen kelimaad kala duwan oo salka ku haya kulunka iyo nabadoonka cusub ay beesha dooratay ugu horeyn waxaa ka warbixinaya dowladda loo qabtay beesha reer siyaad xuseen mid ka mid ah odayaasha beesha waxauna tilmaamaya wixii ay ku qaateen dowladda iyo sidaay uga faa'iidaysteen intaa marka looga baxo wixii wacdi ahaa iyo wixii kelimaad oo alla isxasuusin ahaa waxaan meeshan u gadagelayaa kadib wixii tobankaas beri ee aanu meesha ku jirnay duruusyihii kala duduwanaa aanu qaadannay koow qur-aanka kariimka waanu ku qaadannay meeshaas akhrintiisa laba waxaanu ku qaadannay tafsiirul qur-aan intaan ka qaadanay allah nagu anfaco saddex waxaan ku qaadannay kitaabka la yidhaahdo islaam almujtamacaat waxaanu kaloo meeshaas ku qaadannay kitaabka la yidhaahdo doora nuquma intii allah subxaanau wa tacaala uu noo keenisiiya isagana waan akhrisannay kaloo meeshaas ku qaadannay kutubka la yidhaahdo duruusul muhima waan ku qaadannay qaar ka mid a nabadoonnada ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa kelimaad ka jeediyey madasha xafladda waxayna si wacan u soo dhoweeyeen beesha iyo nabadoonka cusub ay dooratay ilaahay baa mahad iskale ilaahayga halkaa nagu kulmiyey annagoo dad islaama ah dad wada dhashay oo walaal dhinac walba ka ah annagoo ah ilaahayga halkaa nagu kulmiyey baa mahad iskale mahad dhammaanteedna ilaahay baa iskale inta haddaan ka gudbo waxaan soo dhowaynayaa walaalaha eesaad xuseen oo soo doortay nabadoonkii hoggaamin lahaa oo ceelcaddo ku doortay oo xafladdoodii maanta hadda saacaddan aan loo joogo waa salaamahayaa baana soo dhowaynayaa waxaanan leeyahay oo oo ay la shaqeeyaan in alla ka dhigo asagana dadku wuxuu la mid yahay dhista dhista waad aragteen marka la jarahayo geed qalqalloocan baa la goynayaa saddex afar meelood baa inta lagu dhuftaa laga jebiyaa waa la toosiyaa markaasaa laysku xidhaa wax walbana waxay u baahan yihiin in la xagliyo rag la shaqeeya oo ka warqaba oo garbihiisa inaad samaysaan waa idinka codsanaynaa oodna sii dayn qabiilkii soo doortay intaa un baan leeyahay waxaa markiisa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka nabadoonka cusub ee dooratay beesha reer siyaad xuseen oo lagu magacaabo maxamed axmed xuseen kaynaan intaas markaan mahadnaq uga gudbo iyo barashadii waxaan ka hadlahayaa annaga waxaa aniga isoo doortay qabiilka la yidhaahdo reesiya xuseen oo ii soo doortay inaan ku hoggaamiyo shareecada islaamka iyo kutubka alle aniguna waxaan u qaatay inaan ku hoggaamiyo shareecada islaamka iyo kutubkaas ilaahay
gabagabadii waxaa madasha laga akhriyey bayaanka ay sida wadajirka u soo saareen beesha reer siyaad xuseen waxaana ka mid ahaa bayaan ka soo baxay beesha reer siyaad xuseen shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow beeshu waxay dooratay nabadoon maxamed axmed xasan kaynaan oo ku hogaamin doono shareecada islaamka insha allahu tacaala labo beeshu waxay dhammaysatay dhammaan wixii dhexyaalay oo khilaafaad ah ayagoo ka heshiiyey iskana guur haaray saddex beeshu waxay ku heshisay kuna midowday diyooyinka afar beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufiinta dhirta iyo baabicinta deegamada shan beeshu waxay caddaynaysaa garbistaagga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah beelaha ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa dooranaya nabadoono ku dhaqa kitaabka qur-aanka kuna hogaamiya jidka toosan waxaana maalmihii lasoo dhaafay qaar ka mid a wilayaadka ka dhacayay kulamo noocan oo kale ah kuwaasoo ay beelaha soomaaliyeed ee dega wilayaadka islaamiga ku dooranayeen nabadoono cusub guddiga maaraynta fatahadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc kaneeca buufina ka sameeyey degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya
kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada kaas oo laga sameeyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga jubbooyinka ugu horeen waxaa muuqaalkan kooban lagu arkaya howlwadeenada mashruuca kaneec buufinta oo wata agabyo kala duwan kuwaas oo mid mid u buufinaya xaafadaha ay ka kooban tahay degmada saakow waxaana muuqaalkan kooban kasoo muuqanaya mid ka mid ah shaqaalaha qaabilsan buufinta cayayaanka iyo kaneecada waxa uu ka warbixiyey sida ay hawsha u wadaan iyagoona bulshada kala kulmay soo dhoweyn wanaagsan xaafadahay biigalay ayaan buufinahaynaa shalay ilaa iyo maanta xaafadaha nasrudiin ayaan ku dhex jirnaa insha allah xaafadihii aan galnay sidii xaafadaha ninkii gurigiisa uuna soo dhoweeyey si fiican ayuu nagu soo dhoweeyey anagana si fiican waajibkan ayaan u gudanahayaa insha allah kulley maanta iyo shalay ilaa iyo saacadan laga joogo shaqadaas ayaan haynaa haddii ilahay dha insha allah waxaan jecelahay inaan shaqadaana si waajib aan u gudano haddii ilahay dha insha allah qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada saako ayaa soo dhoweeyey mashruuca la dagaalanka kaneecada iyagoona u mahadceliyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
may walaayada haliindirtay islaamiga degmada saakow gaar ahaan dadkii guryaalka buufiyaayeen maaragtaa yacniya walaayada haliindirti maasha allah alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan walaayadii yaa ka mahadsan xarakadii yaa ka mahadsan insha allaahu tacaalaa buufintii iyo socota haafadda nasardiin kan haddii la buufiyohay gurigayu cayayaankiina noo buufiyohay barambaradii kaneecadii kadalaankii waxyaalo badanana noo buufi maasha allaah ilaaha ka mahadsan magalaayadahanindartay kadalaanka cayayaanka dilmaanyada masqulo munatee guriyo meelwelbentii la buufi
walayada islaamka mahaninka deeqday buufis cayayaanka dhilgega iyo waxnu noolka doobka biyo sheeneen anina noo daawey yaa walayada islaamka ninka deqde walayada ma inka du'ayane gaalada meel alla meele gaalada wadankan ku roogde in ilaahay lutu hoos ninku marsi islaamka guul allaha sii walayada islaamka yaa inka du'ayaan insha allah ilaahay barwaaqi iyo kheyri aaran waabnasee ilaahay nin adkay guud ahaan waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab si xawla kaga socda kuwaas oo ka dhalatay daadadka roobka iyo fatahaadaha webiyada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa in ka badan laba kun oo qoys gurmad isugu jira daawo iyo raashin qaybin ugu sameeyey deegaana ka tirsan walaayada cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya
wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa daawo qaybin ka samaysay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dhakhaatiir ka socotay wilaayada ayaa baaray kadibna daawooyin u qaybiyey in ka badan laba kun iyo lix boqol oo qoys oo masaakiin ah kuwaasi oo fatahaadda roobka iyo webiga ay saamaysay iyagoona ka faa'iidaystay gurmadka la soo gaarsiiyey haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadka la gaarsiiyey oo ka waramaya dareenkooda ku aadan daawo qaybinta loo sameeyey xuseen cismaan abuukur adeero waan joognaa Haa. waxaa soo gaaray daawayuun xarakada ay bixinaysa haa ana waxaa lii siiye daawo egfishan xarakada al-shabaab mujaahidi- mujaahidiin waa mahadsan yihiin kheer aan wuu duceyneynaa haa gacantooda kor asalaamu calaykum waalaikum salaam waal magacaaga yuusuf yuusuf intee joognaa maanta oo adeero adeeroo joognaa Haa.
Een, adeeroo maxaa soo gaaray daawada daawo Haa, daawo.
daawada yaa bixinaayo daawada muslimiinta muslimiinta yaa bixinaysa hada maxaa lagu siiyey waxaa lii siiye daawo oo
asalaamu calaykum calaykum asalaam felis xuseen barwaa la yidhahaa adeerow waxaa soo gaaray daawooyin daawada yaa loo qaybinaa dadkii jooga oo dhibaataysan dhulka oo dhibaataysan oo dhibaataysan adiga marka dadka dhibaataysanaa ku jirtaa aan dadka dhibaataysana ku jira oo biyaha go'doomiyoon oo kaneecada cuntay Haa, sanadkan maxaa lagu siiyey marka adiga waxaa laysiiyey daawada malaariyada qalajiyaha keliya xanuunka waxyaalo badanaa laysiiyey macal ciyaalka daawadood waxaa ugu ducaynayaa inuu ilaahay kheyr siiyo inuu ilaahay barakeeyo inuu ilaahay tii gacantooda koraysa ka dhiga wax dhibaato inuusan ilaahay tusin asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga nuurto intee joognaa maanta adeerow adeerow haa adeerow maxaa soo gaaray adeerow waxaa soo gaara daawooyin daawooyin ayaa soo gaaray haa ada dadka daawooyinka la siiyaa ku jirtaa haa maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey sharabooyin iyo kaniina malaari inay ilaahay guul siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhiga asalaamu calaykum calaykum salaam xabiibi adeerow deewaan ka hadlin yaa deewaan nala keena deebaa idinla keenay Haa.
daawada yaa idin keenay Al-shabaab.
al-shabaab idin keenay Haa.
marka adiga een, xanuun noocay ku haya lagaa daawiyey handhuura kiliyaash Aye.
aa liga daaweeye حبيبة أدرو دابا جنة قشن أدن دابا دابا هنونسن أجرن ألسي ada marka ma lagu sii daawada وليسي واد haye ma inte ma inte laga haya adiga أنا وهاليغا يا ماذا كان كود haye نافرات كان هاليغا جرا Aye.
دبر كان هاليغا جرا waa gartay وات دابا تيليسي haddaa lagu siiyey marka yaa ku siiyey marka daawada yaa مسلمين aa ku siiyey Haa.
maxaa ugu ducaynaysaa marka دؤد الجنة يا إله إله إله دعاء نور الإنسان asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga اسمع علي ismaacaala lagu dhaha ها intee joogtaa شغلة sheekh maanta maxaa laga qaybinayaa داو yaa qaybinaya daawada ولا يسلمك ada daawo lagu siiyey ها Een, dareenkaad farxadeed ka waran ما شاء الله waa gartay هذا هو فرح سنة قال أنا سنة يجبي أي قعنتها كرة عسكرية إسلام كان أنجل هيس وقلبي إن شاء الله هسا معنا كدعينينا mid ka mid ah nabadoonnada ku sugan deegaanada gurmadka laga bixiyey ayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan u sharaxay meelaha wilaayada ay gaartay iyo tirada dadka ka faa'iidaystay gurmadkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayda cusmaan yuusuf xasan nabadoon cusmaan yuusuf xasan alidha insha allah jazaaka allahu khayran Je- deegaanada marka hore waxay ahayaan deegaan aad iyo aad baahi weyn looga qabo baahidaas oo ah dacwada diineed iyo dacwada manaha eh, daawada Mhm.
aad iyo aad baahi looga qaba ahayaan insha allahu deegaanadaas baahida aad iyo aada looga rayaaqay dareenkeena ma la soo koobi kara farxaddeenna aad iyo aada u ka- u sarraysaa ee maktabka dacwada ay gaarsiiyaan kitaabka tawxiidka iyo diintooda ay bareen ilaahigooda ay ku xireen kadibna haddana da- cudurka kala dilaaga ah oo daawada ah duumada ugu horreyso sida manaha ekfeshanada cudurro fara badan laga daaweeyey waxaan leenahay eh, jazaaka allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilayh Eh, maktabka dacwada ilaahay khayr badan ha siiyo howl badan ay ka qabteen kadibna manaha waxaan leeyahay daawadan waa la gaarsiiyey bustada iyo kanaacada iyo dhalmaanyada iyo meesha jiifxumada u adkaystay insha allahu manaha aad iyo aad baahdaas loogu qabaa waxaan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay mar iyo laba iyo saddex waa mahadsantiinaan leenahay ama meeqa tuulo ayaa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey magacyadooda magacyadooda tuulo- tuulooyinka la gaarsiiyey waxaa leen waa kow washaaqa laba qatalaay saddex aboohon afar bilal shan aadaale lix deglafaha toddoba adeerow meliraad intaas waa gooba aan ku sheeqayahay sideed kulay gaalla sagaal bustadhaay toban oo fulay gurigow ah shalay laga shaqeeyey intaasoo wadarta guud oo dacwada iyo daawada ay gaartay waa laba kun lix boqol waa markaan ku leeyahay laba kun iyo lix boqol iyo gebi ahaan markii laiskugu daro inta lasoo daaweyey dacwadu waa kasii badan tahay ilaa toban kun ay sii maraysaa intii ay gaartay inta lasoo daaweeyey wadarta guud markii inta lasoo lasoo daaweeyey laba kun lix boqol afartan iyo sideed ayaa daawada gaartay oo manaha jismiga laga daaweeyey jirida ma aha qofka manaha biniaadanka ah jismigiisla in la daaweeye ma aha waa in la daga- la daaweeya qalbigiisi qalbigan waxaa lagu daawaa diinta allah insha allahu diintina waa la gaarsiiyey daawadan waa la gaarsiiyey jazaaka allahu khayra aljaza aan leeyahay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa marar badan howla isugu jira raashin qaybin iyo daawooyin gaarsiisay qaar ka mid ah bulshada ku nool wilaayada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa